kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada shamc boodhkast iyo hordhaca taxano kooban oo aan ugu talagalnay inaan kusoo gudbino buugga maanshaxan ee uu turjumay khaalid mahad sida ku xusan bogga sagaalaad ee buugga wuxuu turjumuhu xusay in dhigaanahan la magacbaxay maanshaxan uu yahay dhigaanayna baraya qeybaha kala duwan ee falsafadda ayna ku kaydsan yihiin qormooyin taariikho siyaasado nidaamyo halabuurisyo cambaareyno dhaliil culuum iyo fikirro ka turjumaya tadawurada afkaareed ee dunida soo maray shan iyo labaatankii qarni ee u dambeeyey wuxuu sidoo kale qoraagu sharxay in magaca maanshaxan uu kasoo dhiraandhiriyay aragtiyaha ku duugan buugga isagoo sharxaya magacan wuxuu ku sharxay inuu yahay maan oo u taagan garaad iyo shaxan oo u taagan sareeya taasoo noqonaysa garaad sareeya ama garaad wanaagsan isla markaana waxaan ugu talagalnay in qaybo ka mid ah aragtiyaha ugu muhiimsan ee buuggan aan kaga hadalno xalqado kooban